walaal horta u mahadsan tahay walaashiga kulankan idris waxay ahayd wadatashi ay yeelanayeen dowla goboleedyadu muddo runtii hadda sano iyo xoogaa laga joogo ka badan ayaa barnaamijka laga hadlayay inay madal ay isugu yimaadaan dowla goboleed ay yeeshaan sababto waxa weeye waxaa jira arrimo iyagoo khaasa waxaa jira xirad loo baahanya inay yeeshaan waxaa jira markii la eego sistamka federalismka ahi dabcan iyagiyo dowladii dhexe weeye yani labada heer dowladii dhexe iyo dowlad goboleedyada way sida dastuurkeenu qabo marka arrimo badan ay wadaagaan maslaxado badan oo ka dhexeeya inay marka madal u yeeshaan bee muddo laga soo laga tashanayay hal sano iyo bar laba sano ka hor been markii aanu ka fikeraynay waxaa la yihahda qurac forum aan waxa weeye madashii quraca oo aanu ka fikerayna isu nimaadno kabacdi waxaa la galay arimihii doorashooyinka iyo waxaas noo soo dhexgalay marka wax hadda anda kusoo aaday mooyaane wuxuu ahaa barnaamij runtii muddo laga fakeraya aan ka fakeraynay ujeedada shirkuna waxa wey in lasu yimaado la wada hadlo wixii caqabadaho jira lasla la falanqeeyo kabacdina de go-aamadii ku haboon laga soo saaro intaas waa shirku ujeedo kale uu leeyahayna ma aysan jirin waxaa jirta in xiriirka maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka ah aanu wanaagsanayn bal adiga afkaaga noogu qeex maxaa ka mid a waxyaabaha haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada aqoonsanaysaan oo dhinaca dowladda federaalka ah aad ka tabanaysaan
walaal waxaa iska jira dabcan haddii shaqa la isugu yimaa waa la isqabanaya waxaa la isku hayaahay waa laba waxyaabood waxaa weeye mas-uuliyadaha iyo waxaa la yidhaahdo awood qaybsiga amase afka lagu yidhaahdo sharing power and sharing responsibility waxaa weeye dowladii dhexe iyo dowladda dowladgoboleedyadu mas-uuliyadaha soo qaybsanayaan awood qaybsiga dowladnimada muxuu noqonaya iyo waxa horta waxa weeye asalka oo waxaan u dhan taas ayaa marka dib la isla fahmo uu ka dhalan karaa isafgarawaa amase is-afgarash ka dhalan kartaa saan sheegnay boqolkiiba sagaashan mas-uuliyadda dalka wax ku dhaca dowlad goboleedyada haddaa hadda uga baxdo xamar dhanka balcad hiliya markii loo gaaro waxaa la gelaya reer shabeelle hadda markaa uga baxdana markii jasiiro la gaaro waxaad galaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed marka mas-uuliyadda dalka oo dhani xamar kuma koobna dalka oo dhan boqolkiiba sagaashan gacanta waxaa ku hayaa mas-uuliyadda ay saaran tahay waxaa weye dowlad goboleedyada waxaa imaanaya resourceski khayraadkii dalka beertihii maxaa layihahdaa mas-uuliyadihii kale waxaas weeye waxaa loo baahan yahay in lala faburo laga wada hadlo beles la dhigo hadeen runtii libalen meesha loo wada socdahay waxaan waa maslaxadda dalka iyo dadka weeye in dalka difaaciisa xoreyntiisa xasilintiisa horumarintiisa annaga hadda masala bila haddaan ku iraahdo de yani hal wax oo annaga naga soo gala ama looga yimaado oo taageerahay dowladda dhexma ay jirto mas-uuliyadda dhinac anaga isaaran tahay marka waa in awadaysuura uu ku dhisan yahay hadba mas-uuliyadda ka tiraal leer tahay waxaan rabnaa waxaas wey waxaa loo baahaya in laga wada hadlo oo lasanadhigo waxaa jirta in waxyaabaha dib u eegis dastuurka inay qeyb ka ahayd qaabka loo wadaagayo kheyraadka iyo dhaqaalaha dastuurkiina kulankii loo qaban lahaa ee dib loogu eegi lahaa waxaa la sheegay in adinka aada dib u dhigtaan soo taas ma ahan in xalkii laga gaari lahaa arrimahan laftirkiisa aadan adinkii dowladda aadan ku riixayninaha ama aadan qayb ka noqonayn
arrinta dastuurku mushkiladooda kama imaanin dowlad goboleedyada waxaa jira laba guddi oo dastuurka qaabisan oo ay tahay shaqadooda inay dastuur ka qoraan waxaa weye guddigii oo dhihi jiray guddiga maxaa la yidhaahdaa dib-u-eegista dastuurka amase iclik la yidhaahdo guddiga magaciisa soo gaabiyo waxaa kaloo jira guddiga overside committeega la yidhaahdo oo duljoogtada ah oo baarlamaanku leeyahay labadii guddi iyo dowladii federaalka ahayd wasaaradii dastuurku waa iska horyaan waxana ku heshin waaye dabcan marka annagana runtii waxaa jira waxyaabo badan oo aan ka qabno oo shaki nagaga jiro qaabka loo wado maamulka dastuurka wasaaradda dastuurku awoodda waxa weye coordination iyo la yidhaahdo inay isku xiritaan iyo mataqaanaa weeyaan ayadu mas-uul kama ah qoritaanka dastuurka marka waxaa la rabaa in isku days laga yahay ama isku arti laga yahay labadii guddi oo qaabilsan arrintan oo muhiimka u ahaa oo ah guddiga baarlamaanka ee dastuurka iyo guddigii madaxa banaanaa ee dastuurka iyo dowlad goboleedyadii iyo wasaaraddii dastuurku waxaan rabaa intuba isku aragti ka yihiin kana wada shaqeeyaan dastuurkani waxa weye heshiiskii bulsho ee dalka lagu dhaqi lahaa waxaan rabaa dadka lagu dhaqayo marka boqolkiiba sagaashan dowladay joogaan solama marka in lala soo socodsiiyo qaabka dastuurka loo dhigayo waxa uu yahay sida mataqaana uu noqonayo farsamadiisu iyo sida mataqaana loo wajahayo marka waxaaso dhan waa meesha ka maqan mudane madaxweyne waxaa jirta in dad badan ay u arkaan haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada in aad barbar ordaysaan dowladdii dhexe oo aad heshiisyo caalamiya aad galaysaan sida midka aad la gasheen imaaraadka oo kale in siyaasaddii arrimaha dibadda oo ay ahayd in dowladda dhexe looga dambeeya aad dhinac socotaan in aad noqoteen madax u qaraab tegaya caalamka oo dowladdii raba inay arrintaas ku riixaan ama ay ka riixdaan ma jirtaa taas maxaa ku fasiri lahayd dad badanaa fakarkaas aa waxa weeye eere waa idin sheegnay in badan baan hadda ku celcelinay hadda in lagu celiyana waxaa markaleso waa ka hadal kun jeer baan ka hadalnay waxa weeye waxaa laisku haystaa maaha dowladda awooddii dowladda in cidi qaadanayso dowlad dowladdeedii weeye wixii awooda oo sharciga ay leedahay dowladda tifkeeda cirka ku haysataa oo ku daba joogteen ma jirto inay maslaxadda dalka ugu shaqaysana waa taan u dooranay dowladda annagaa dooranay annagaa soo dhisnay annagaa xildhibaanadan dowlad goboleedeedii kusoo doortay annagaa raalli ka ahayn inaan dowlad yeelano ay noo dhisanto marka annaga in dowladii looga bahlageliyo nooga dhig inaan dowladaan ku nahay sax maaha waa arrin khalda weeye waxaa laisku hayaa marka waxa weeye waxyaabaha masiiriga ah oo annagana taabanaya oo yani uu si dhaba u sharxaayo qodobka konton iyo saddexaad dadka waxay ka hadlaan konton afaad baa dowladda lagu haystaa konton afaad waxaa ka horeeya konton iyo saddexaad isagaa ka hadlaya mas-uuliyadaha sida loo kala leeyahay iyo waxyaabaha masiiriga noo ah yani inay waajib tahay dowladda inay watashi ka samayso marka maslaxadaha qaarkood annaga toos noo taabanaya haddaan latishi laga samayn dee waa la dhawaaqaya waa la ohanaya maya dadshoogaa la ohanaya dad waxaa weeye dastuurkuna waa noo ogol yahay waana wax anaga si toosa in saameynaya shacabkayga iyo maslaxadda sanadka saameynaya wey haddii aan aan aan taa ku noqono taas weeye taa haddaan ku noqono aada leedahay waa masiiri waana mid aniga itaabanaysa go-aanka dowladda ay ka gaarta khilaafka qaliishka maxay tahay go-aanka masiiriga ah haddii aad tihiin madaxda maamul goboleedyada idiin diidaya in aad dhexdhexaadnimada qaadataan oo aad ku dooranaysaa inaad sacuudiga iyo imaaraadka taageertaan
waxaa fiiri intaan aad taas aadgaarinba waxaa ka horeeya go-aanka masiiriga ah maadaama masiiriga la taabanayana saan kuu sheegayana qodob uu hadda konton iyo saddexaad uu fasirayo soomaha taa laftigeeda marka dowladda go-aanka dhexdhexaadka gaaraysa aana laba gaarin haddaan micno ogeya soomaha in la yidhaahdo war asu nibaano arrintan oo muhiimka oo maslaxadii dalka taabanaysa iyo dadka ayaa jirtay walaalahayow isugu kaayeeraan yidhaahdaan nala qaata go-aanka intaasun weeye ma fahamte marka waxaa loo baahan yahay waa wada tashi iyo waxaa maslaxadan dalka oo in laga wada hadlo marka ma taasaa uga jawaabaysaan go-aankiisa mise mise waxaa jira wax dan ah oo goboladiina iyo maamuladiina ugu jira inaad dhinac raacdaan
daban annaga way arrinta khaliifoo kale dhulse baan ka hadalnay waxa weeye waxaa laga hadlayaahi waxa weye arrin si toosa noo taabanaysa wey haddana dibada haddaan ka hadlo somaali gobolada inteeda kalena sidoo kale weeye marka maadaama ay si toosa noo taabanayso arrintaasi marka la eego xirnada aan lanayna wadamada qaarkood marka la eego maslaxadda dadku meesha ay ku jirto waxaa laga hadlayaa waxa weeye maslaxadda dalkan dadka maxay ku jirtaa weye marka dowladdii waxaa looga baahan yahay inay ka samayso la tashi inay ka samayso la yidhaahdo dhibkanaa jira burbalentana soo kordhay aan ka wada tashano mushkil maa markaas go-aan baa laisla qaadanaya laakiin de markaan u aragno dowladda inay qaadato go-aan aan maslaxad dalka dadka u ahayn tan waxa weye hey waa la istaaga wax la oranaya ka joog
marka maslaxadda ma waxay tahay ma waxaa jira dhinac waxbarasho idinka taageeraan ma dhaqaale idinka taageeraan maxaa maslaxadaho ku jira
oo maxaa maslaxada ku jira in qadaba taageero loo sheegi karta
dowladda waxay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay ma aanay sheegin in qadar la taageero
anaga taa uma aragna calaa kulli xaal inay tahay in in ay arrinta dhexdhexaad laga yahay waxaan aragnaa dowladda inay baraf raacday marka laakiin hadda arrinta mada ahaba dhexdhexaad iyo dhexdhexaad la-aan iyo xaggaa la raacay iyo xaggaa la raacay waxaa weeye waxaa loo baahan yahay wixii masiiri ah ee dadka taabanaya oo maslaxadda dadka taabanaya iyo dalka waxa weeye waa ku sheegnay culayska mas-uuliyadeed ee dalkan boqol kiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ku dhacayaa waa dowlad goboleedyada dabandak waxa weeye de aniga naloo gaarayo inaanu wax ku leenahay oo tala ku leenahay waa muhiim waa laga maarmaan dowladda hadda marka maxaa sameynaysaan ma la xaajoonaysaan mise goboladiini aad ku noqonaysaan howlihiini aad sii wadanaysaan
anaga gaar baa onaha dowladda dowlad dowladda weeye awdh waa wada hadlaynay waana wada shaqaynaynay haddana anagu de inoo soo dhamaaday wadashigayadii iyo go-aamadeena waad aragteen marka talaabada kuxuntada waxa weye gaar baa onaha dowladda in la wada hadlo masaxada dalkeeda kasoo wada shaqeeyo awal badaal baaku nagama xirnay dowlad dowladdeeda waa wada hadlayna waa wada shaqaynayna haddana waxa weye wixii wada shaqaynaya oo ku dhisan is-ixtiraam iyo qadarin iyo talawadaadnimo iyo maslaxada dalka oo wax walba laga hormariyo gaar baa onaha marka wax xiriira ma la samayseen adinku ayaga same idinla soo sameeyeen intii uu socda kulanka kismaayo ilaa iyo maanta uu soo gabagaboobay
xiriirka dowlad marab waa furan yahay yani anagu open communication baan dowladda leenahay marka haddii la yidhaahdo aanu maaha in la dagaalamay oo colaadi dhacday oo la kala dhintay macnaheedu maaha waana si nimid waa shirnay maslaxadaas dad iyo danaha goboleedyada iyo soomaaliya ka wada hadalay wixii aragtideeda ahaana waa tan wax cabirnayo waanu sheegnay kabacdina waxa weye danabista waxa weeye in hore loo gudbo hore loo socdo annago caqabad inaanu ku noqono horumarka iyo jiritaanka iyo qarnimada iyo karaamada shafka soomaaliyeed maa ujeedada yeeliyo waxa weye inaanu hormarin ayada fulino wixii dan u ah dalka iyo dadka ugu dambeyntii adigii madaxweynaha waxaad tihiin laba nin oo maraykana hal gobol oo new york la yidhaahdaad ka timaadeen hal magaalo buffalo la yidhahdaa ka wada timaadeen wax xiriira oo gaara oo saaxiibtinimadaas ku qotoma ma ka yeelateen xasaradda hadda jirta marka laga soo tago hogaamiyaasha kale
ayb madaxweynaha oo run waxa weye wadnahaasa xirnaha wey wada shaqeynay intaa keliya maahane marka la eego baagaalkaada ka hadashay maahane wada shaqeyn walaaltinimo wanaagsan baa naga dhexaysa haddana naga dhexaysa waxa aan ka wada hadlaynaa hadda waktigeeda iyo xasarada iyo colaadii ma jirte waxa weeye waan dowlad goboleedyadii hadda anu aan kamid ahay madaxweyne ahay kamida kamida dowlad goboleedyadaas kamid ah ana kamid ahay iyo iyo iyo dowladda dhexe inay wada shaqeyso oo madaxweyne cabdillah samaati madaxweyne ka yahay marka hadda mas-uuliyadiyada aniga madaxweynenimo kiisa qaranka madaxweynenimo waya waxaa hadda ka wada hadlaynaa marka laga soo tago saaxiibtinimada